hay-adaha sirdoonka ee xukuumadaha washington iyo london c i a iyo m i six ayaa toddobaadkan magaalada muqdisho kusoo daabulay culimo ku sheegyo muddo dheer u carbisnaa oo ay ka soo ururiyeen maraykanka iyo ingiriiska kuwaas oo lagu biiriyey culimaa usuuga fadhigoodu yahay xerada xalane ee sharciyadda siiya ciidamada kufaarta afrikaanta iyo dowladda ridada inkastoo uu ahaa shir aan waxba ka duwaneyn shirarkii hore ee lagu dhaleecayn jiray jihaadka iyo mujaahidiinta ee lagu sharciyeynayay gumaystaha saliibiga ah ee kusoo duulay waddanka iyo dabadhilifyadiisa soomaalida ah haddana midkan wuxuu kaga duwanaa shirarkii hore inuu ahaa mid lagu ihaaneynayay cilmiga iyo ahlu cilmiga kadib markii lagu martiqaaday dumar lagu tilmaamay culimo oo aan xijaabnayn oo garbaha ku haya ragga ka soo qaybgalay ee huwan magaca culimada marka la eego sawirada iyo muuqaalada laga soo duubay howlka uu ka socdo shirka waxaad ku laba shakinaysaa inay goobtu tahay madal culimo iyo masraxyada lagu tunto ee ku yaala magaalada muqdisho ilawareedyo si hoose ugu waramay idaacadda andalus ayaa tibaaxaya in arrintaasi ay ahayd tallaabo lagu qasbanaa iyo amar ka yimid safaaradda maraykanka ee muqdisho taas oo amartay in dumarka laga soo qaybgeliyo shirka waxna ku yeeshaan khudbadaha la jeedinayo si shirka looga dareemo sinaanta ragga iyo dumarka ee ay u ololeeyaan reer galbeedka loona bahdilo cilmiga iyo culimmada mase ceebaynayaan wax aan naftooda ahayn waxaan u yeeraynaa gabar codka gabdhaha ku hadasha oo sheekhad ah sheekhad faadumo maxamed cali caadle faltafadal mashkuuran shirkan oo la qorsheeyey inuu socdo muddo afar maalin ah waxay sheegeen inay uga golleeyihiin saddex arrimood oo kale ah kow in la xalaaleeyo sharciyadna loo sameeyo duulaanka maraykanka xabashida iyo dowladaha afrikaanta ay ku soo qaadeen soomaaliya labo in culimo ku-sheegyada uu dhisay gumaystaha ee gudaha iyo kuwa lagu diyaariyey qurbaha isbartaan wada shaqayna yeeshaan saddex iyo in la yegleelo majmac ama mu'asaso ay ku midaysan yihiin wadaad ku-sheegyadaasi wadaadada ugu badan ee ka qayb qaadanaya waa qurbajoog badankood la aaminsan yahay inay yihiin basaasiin u diiwaagashan m i sigiska ingiriiska sida uu qirayo mid ka mid ah wadaad xumayaasha u fadwada dowladda ridada dad badan oo waxaa jira ingiriiska dad badan oo kayskaas sirdoonka galay baa jira tan localka ah m i five ama tan dibadda ah oo khaarijka ah oo m i six ah galay baa jira culimmadu waxay ii xaqiijiyeen dad badan oo hawshaa ku kadsoomay oo galay inay jiraan oo shaqaale iyo mushahar ka qaata marka laga yimaado saddexdaasi qodob ee ay shaaciyeen waxaa jira ujeedooyin daahsoon oo la doonayay inuu xaqiijiyo shirkan sida aan xogo hoose ku helnay ama ka soo burqanaya afka qaar ka mid ah culimo ku-sheegga ka qayb qaatay shirka taas oo ahayd in dib loo soo nooleeyo madhabka kooxaha caabuda meytida ee loo yaqaano qabuuriyiinta ee sii dabargo-ayay sannadihii lasoo dhaafay dhanka kalena la tirtiro caqiidada salafka ee dadka soomaaliyeed muddada dheer ku dhegganaa iminkana sii ballaaratay oo ku sii fiday miyi iyo magaalaba reer galbeedka ayaa aaminsan in caqiidada salafka saalixa ah ee weli ku dhex nool ummadda ay tahay midda gundhiga u ah dhibaatada uga imaanaysa muslimiinta iyo kacdoonnada jihaadiga ah ee ka socda caalamka waxayna aaminsan yihiin in haddii aan la tirtirin laguna bedelin madhabka suufida ee ku kooban mowlacyada iyo qabriyada aan laga adkan karin muslimiinta sidaba ay dhowr jeer ku sheegeen daraasaadkooda sida uu inoo sharxayo sheekh doctor ayman addawaahiri walidaalika yashulu calaa man tawarata fi tasawuf munxarif sidaa daraaddeed qof waliba oo ku lug yeesha suufiyada munxarifka ah waxaa u fudud inuu aqbalo xukunka iyo talada hogaamiyaha murtadka ah ee bedelay shareecada allah mar haddii mashaa'ikhdiisu ay raalli ka yihiin arrintaasi waxaana laga yaabaa inuu murtadkaasi ku tilmaamo inuu ka mid yahay owliyada allah waxaa sidoo kale u fudud inuu aqbalo kuna qanco kuwa galada ku garabsiinaya qabsashada dhulalka muslimiinta mar haddii ay mashaa'ikhdiisu raalli ka yihiin arrintaas sidaa darteed maraykanku wuxuu si aan gambasho lahayn u soo jeedinayaa in la taageero kooxaha suufida ee inxiraafay machadka randi ayaan arrintaasi xaqiijiyey faqad akada machadu rand calaa dalik faja'a fii kitaab binaa'u shabakaatin islaamiyatin muctadila kitaabka la yidhaahdo dhisidda shabakadaha islaamiyiinta ee qunyar socodka ah waxaa lagu sheegay in dadka ugu dhow ee bahwadaagta la noqon kara maraykanka iyo reer galbeedku yihiin saddex qolo oo kale ah calmaaniyiinta muslimiinta isbeddeldoonka ah ee aaminsan dimuquraadiyadda iyo kooxaha qunyar socodka ah oo ay ku jiraan suufida sidoo kale kitaabka la yidhaahdo islaamka dimuquraadiga ah wuxuu ku tilmaamay inay ka mid yihiin kooxaha mucaasiriinta ee ay waajibka tahay in la taageero lana xoojiyo kaalintooda iyo booska ay ku leeyihiin siyaasadda
aladiina yajibu dacmuhum wataqwiyatu makaanatihim ويتضح ذلك بجلاء في دعم الامريكان والغرب والاثيوبيين لجماعات الصوفيه في الصومال arrintaasi waxaa caddaynaya taageerada maraykanka reer galbeedka iyo xabashida etoobiya siinayaan suufyada ku sugan soomaaliya ee la dagaalamaysa mujaahidiinta iyagoo ku jira safka isbahaysiga saliibiga sidoo kale daarul iftada ku taala dalka masar ee taabacsan al siisi maraykanka iyo yuhuudda waxay iyaduna caddaysay inay lama huraan tahay in la taageero kooxaha suufyada ee soomaaliya laguna taageero dagaalka ay kula jiraan xarakada shabaabulmujaahidiin
maadaama sidaas ay soo jeediyeen hay-adahooda qaabilsan tala bixinta wuxuu maraykan ku dhowaan jawaasiistiisa soomaaliya ku amray in la tijaabiyo qorshahan islamarkaana kayaan adag loo yagleelo kooxaha qabuuriyiinta iyagoo laga dhigayo culimada keliya ee matala soomaalida wadaadadii hore ee ku abtirsanaya salafiyada sida ictisaamka iyo jadiidiyadana lagu dirqiyo inay ku dabafeelaan qabuuriyiinta kuwii ka dhaga adeegana aan loo hakan maalinta koowaad ee shirka dadkii ugu horeeyey ee ka hadlay waxaa ka mid ahaa cabdulqaadir maxamed soomow oo ka mid ah sanamsidaha ugu weyn ee kooxaha mushrikiinta kaas oo isagoo u muuqday qof isku kalsoon goobta ka jeediyey khudbad laga dhadhansanayay dulucda shirka oo ah in dariiqadoodu tahay culimada saxda ah ee matala dadka soomaalida isagoo saaxiibadiisa ay ku bahoobeen difaaca shisheeyaha iyo dabadhilifyadiisana ugu baaqay inay ka toobad keenaan fikirkii hore ee salafiga ee ay aaminsanaan jireen waxaa saas oo kale anuuna soo jeedihayaa oon ku darayaa mabda'an dadki keena waa inay tooba keenaan dalkan dadka wuxuu soo geliyey fikirkan ma iska imaanin fikirkan waa la ximbaaray culum buu leeyahay waa inay tooba keentaan dhaqa siyaasiyiin uu leeyahay waa inay tooba keenaan waa inay kabiri noqdaan macallimiinta fikirka mabda fikir mabda waa inaan baabiinaa ma isku waafaqsanaa yah kutubtii buugaag aan leenahay dadka loo akhrinayo tobankii dhowrka sano ee furumaha dagaalka loogu tegay waa inaan gubnaa
dhagahadalkan oo dhiiranaanta ay ku dheehan tahay oo uu ku socday bashiir axmed salaad iyo saaxiibadiisii shir ka fadhiyey ee ka soo xubsiibtay madhabkii salafka midka qabuuriyiintana aan weli isku wada dhiibin ayaa lagu qaabilay oo keliya dhakafaar iyo dhabana hays mana jirin wax jawaab ah oo ay ka bixiyeen kuwii inxiraafay si loo fuliyo awaamiirta saliibiyiinta ee ah in lasoo nooleeyo awooddii burburtay ee kooxaha qabuuriyiinta iyo fikirkooda waxay maamulada ridada gaar ahaan xukuumadda hadda joogtaa dardargelisay dadaalada lagu soo noolaynayo suufiyada mushrikiinta ah waxaana markii ugu horeysay halka loo yaqaano masraxa tiyaatarka lagu qabtay munaasabad ay maalgelisay dowladda ridada oo lagu soo ibraasinayay wadaadada qabuuriyiinta iyo mabda-ooda iyo inay yihiin culimada keliya ee ay aqoonsan tahay filla soomaaliya waxyaabaha arrintaasi caddaynaya waxaa ka mid ah munaasabad ka mid ah kuwii caadiga ahaa ee ay ku xusi jireen cabdulqaadir jiilaani laguna qabtay tiyaatarka ayaa waxaa ka soo qaybgalay in ka badan shan wasiir iyo wasiira ku-xigeenno iyo weliba ra-iisul wasaaraha guud ee kooxda ridada xamse cabdibarre murtadkan ayaa si cad oo aan gabasho lahayn u sheegay inay ku daba feelsan yihiin suufida mushrikiinta ah wuxuuna ugu baaqay inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta iyo samata bixinta dowladda ridada ee sii burburaysa waad sheegteen waxay yihiin nimankaas weligiina waad soo sheegi jirteen haddii laydinka hoos qaadi la'aa haddii laydinla garan la'aa haddii la fahmi la'aa annagu maanta waan garannay waan idinla fahamsannahay waan idinla ognahay waan idinku hor soconaynaa waana idinkula shaqaynaynaa dalkan khatar uu ku jiraa maanta meel adag ay maraysaa marka
munaasabadan mid ka sii horeysay oo isla madashan lagu qabtay waxaa lagu dhigay siyaarada bidcada ah ee mawluudka ee ay ku ibtilaysan yihiin dariiqooyinka suufida mid ka mid ah wadaadada suufiyada oo si taban u muujiyey mashruuca dib u soo noolaynta mushrikiinta ee sida xawliga ku socda ayaa sheegay in dowladda xasan gurguurta tahay dowladdii ugu horeysay ee heer qaran u taabagelisa munaasabadaha siyaarada mawluudka iyo midda sheekh cabdulqaadir jiilaani dowlad oo xaflad nabi maxamed noo dhigtay mana soo marin anaga dowlad noo dhigto xuskii sayid cabdulqaadir jiilaani mana soo marin ilaa dowladdan maaha mashruuca dib u soo noolaynta mushrikiinta ee ay maalgeliso c i eda iyo safaaradda maraykanka ee muqdisho kuma koobna oo keliya in la qabto munaasabadaha lagu dhiirigelinayo kooxahan balse waxaa sidoo kale lasoo muujiyaa oo masraxiyadda iclaamka loo furaa mushrikiintii ku milmay kooxda ridada kuwaasi oo si dhiiranaan ay ku jirto fagaarayaasha uga sheega in mujaahidiinta ay aaminsan yihiin fikirka wahaabiyada oo ay kala jeedaan culimmadii reer najdi ee qarnigoodii uu allah towxiidka ku ilaaliyey shirkigana ku burburiyey sidoo kalena uu safka mujaahidiinta soo gelayo qof weliba oo aaminsan fikirkaasi xitaa haddii uu sharciyeeyo dowladooda iyo gumaystaha ay dalka soo gelisay iyagoo markaasi u durxulaya wadaadada ku abtirsada salafiyadda ee kula jira dhufayska xalane waa kan korneyl qabuuri ah oo ka tirsan ciidanka riidada oo aan si gabasho lahayn u qiraya arrinkaasi soomaali marka waxay ilaa ay hadda ku qaldan tahay kala saari la'dahay nimankan shabaabka la yidhahday wahaabiyada wax farqiga uma dhexeeyaan waxay keliyuu kala aaminsan yihin midna in xoog wax lagu xaliyo midna in xeelad lagu xaliyo waxay aaminsan yihin horto tali horta isla qaban inaan gaalanah alwalaa walbaraa wax la yidhaha ay aaminsan yihin markii lala dagaalama marka waxaa la rabaa in loola dagaalamo fikriyanaa la rabaa in loola dagaalamo kuwaan kuwa lala dagaalamayo kuwa lamidaha masaajidii joogo kuwa lamidaha dugsiyadii qur-aanka joogo kuwa lamidaha iskuuladii joogo oo fikradii ku faafinayo mabaadi waaye nin waxaa ogtihiin shabaab lacag laguma raacin mabda ay dad ka buuxiyeen waayo waxa lagu raacay sidoo kale mushrikiinta waxaa majaal ballaaran laga siiyey warbaahinta baraha bulshada oo ay ku soo gudbiyaan khuraafaadka iyo shirkigii goor hore laga suuliyey dalka si ay u soo nooleeyaan fikirkooda halka cadaadiis xooggan lagu hayo fikirka salafiga hal geela aa shiiqayna shaabow shaawas ku soo leexatay shiiqiyay la hadashay shiiqi hadday la hadashay shiiqi wuxuu wacyay ninkii ilaalihaayay kolkaasuu wuxuu yidhi hashaan waa idinka dacwooyo haysaa cunugay dhashay waa ka birayseen waxaa dhada caanahaydaan maalahaynaa ee ma jirtaa waa jirtaa shiikayn waa jirtaa caanahaasaan ka rabnay asaan ilmaha ka birbirayn marka la isu fiiriyo wadaadadii ku kala abtirsanayay suufiyada iyo salafiyada ee biiriyey safka dowladda ridada ah ee isku buuranayay kuraasta iyo siyaasadda iyo kasbashada qulubta madaxda waxaa muuqanaysa in hardanka lagu kala awood badnaaday islamarkaana afka ciidda loo daray bashiir axmed salaad iyo saaxiibadiisii golayaasha garnaqsigana ay ka noqdeen dameero caynsan oo aan damiir lahayn doodna waxba aan ku darsan karin laga soo bilaabo xukuumaddii farmaajo ilaa middan hadda joogta kooxaha mushrikiinta ayaa majaraha u hayay islamarkaana hagayay siyaasadda dowladda ridada waxaana dadka soomaaliyeed ay wada xusuustaan sidii kooxaha suufiyadu ay u carqaladeeyeen mudaharaad iyo diidmana ay kala hortageen booqashadii maxamed cabdi umal ee soomaaliya heer ay gaarsiiyeen inuu farmaajo soo hadlo islamarkaana ku xasiliyo in ninkaasi uu ahaa keliya mid ay u isticmaalayeen dagaalanka mujaahidiinta islamarkaana aysan wax dan ah oo kale ka lahayn
laakiin in shabaabka lala dagaalo isku meel looga soo jeesto in dowladda gacan la siiyo lama fahmi marka intaasaanu na waxaan arkaynay inay cadowgeennuna waa iyaga